wasaaradda cadaaladda dastuurka arrimoodiinta iyo dhaqancelinta maamulka puntland iyadoo ka amban qaada warmurtiyeedkii shirkii horumarinta arrimoodiinta iyo nabadda gobolka bari iyo weliba magaalada boosaaso ku qabatay kulanka xoojinta wada shaqeynta laamo dowladda iyo bulshada rayidka ujeedka kulankii ahaayay qodobadii hubahii shirka in la bedelo howlqabad waana la qeex dowrka laamaha dowladda iyo ururada bulshada rayidka iyadoo la sameeyo iskihir iyo hanaan wada shaqeyn oo dhammaystiran waana ka dhisin kalsooni iyo daacadnimo ku-qiybgalyaalka kulanka yana ku doodii qodobada shirka agaasimaha guud wasaaradda cadaaladda maamulka puntland iyo furitaanka shirka baahda cadaaladda hadal iyo kujeedid walinaya kuga hadalay muhiimada uu sileeyay shirkan iyo sida lanku baahanya ku-qiybgalyaalka inuu afkaaro walka oleh ka beryan shirka maalmo uu soo dareeraa shaqo aada iyo aada muhiim u ah bahda cadaaladda oo ah isku xirka bahda cadaaladda sidaa ogsoon tihiin shirkan waa saddex bilood leh waxaa lagu qabtaa gobollada kala duwan puntland inta badan waxaan ku qaban jirnay caasimadda waxaan u malaynayaa waa markii labaad aan bari ku qabanayno shirkan wuxuu noo leeyahay muhiimad gaar ah mar walbana waa la qabtaa waa shir joogto ah wuxuuna xoojinayaa isku xirnaanta iyo iska warqabka jeenka cadaaladda haddaba ujeedooyinka shirkan ayn maanta u qabanayno waxaa koob ka ah in bal horta shirka horeeto aynu qabannay maxaa ka soo baxay maxaa laga faa'iiday maxaa caqabada oo ka yimi intii intaa u dhexaysay maxaa caqabada kusoo kordhay bahda cadaaladda sidoo kaleeto maxaa development ama horumar aynu gaarnay haddaynu jinka isku xiran oo kala maarmayn marka waxaan rabaa inaan dul istaago dhowr qodob oo ah marka u horeysa shirkan maxaa weye ahmiyaddiisa oo gaarka ah kow waxaa weye horta xoojinta kalsoonida bulshada ee kaga aadan dhanka cadaaladda bulshada waxaa la rabaa in ay ku kalsoon tahay bahda cadaaladda haddaysan bulshadu fahamsanayn broseskii iyo qaabkii iyo meesha cadaaladda u mari lahaayeen waxaa imaanaysa mashaakil fara badan marka shirkan waxaa ugu xoogan oo lagaga hadlo waa kalsoonida ay ku qabi karaan bulshadu bahda cadaaladda sidoo kaleeto is-xogwaraysi iyo in qaybaha kala duwan ee bahda cadaaladda ay ku kala weydaarsadaan shaqooyinka ay u hayaan bulshada ayna ku lafaguraan qolo walba ay soo jeediso shaqada iyo waxay qabatay kagana hadasho jaalanjiga iyo caqabadaha ku yimaada inahaas buu u daaran yahay shirku dhammaantiin waxaa idinku soo dhoweynayaa gacmo furan soo dhowaada bahda cadaaladda iyo laamaha ammaanka maamulka puntland ayaa ah muddooyinkii kadambe wadeen dadaalo keeden sidii bulshada ku nool deegaanadaasi landha dhigi lahayn nabad waarta